bismillahi raxmaan raxiim waa waa islaama idaacadda dogdog iyo adigaba mowqifka qaarkamida xildhibaanada wuu isbedelay si dalkii dadka loo badbaadiyo maadaama ummad soomaaliyeed in badan kamid ah iyo beesha caalamka ee soomaali dhinaca amniga iyo dhinaca horumarinta iyo iyo binaadinimada iska taageeraysa oo soo jeediyeen inay midoobaan madaxweynaha rajaar ah isla markaasina ay wada shaqeeyaan warkii ugu dambeeyay ku bandhigan maantana communiqeyin ku hornaa iyo madaxweynaha iyo wasiiradii hogaaminayay meesha communiqeyin kasoo baxay hadday yihiin dawladihii dariska xiga iyo beesha caalamka euda iyo maraykanka iyo dhammaan denmark isaka qabanayo waxaa kasoo baxday in ay midoobaan ay wada shaqeeyaan taasaa sababtay marka in xildhibaanada aniga aan ugu horeeyo inaan maxaan kudaa mowqifkeena bedelino si aan dalku badbaadino mooshin kale aan baarlamaanka la keenin baarlamaankana lagu kala qaybinin maadaama xukuumadda ay kala qabsantay madaxtooya iyo xafiiska rajaarada uu kala qabsan yahay in baarlamaanka uu saameynin taasaa sababtay in mowqifkeeni uu noqdo in aan badbaadino ummad soomaaliyeed marka xildhibaano tira intee leeg ah baad tihiin xildhibaanadiinan bedelay go-aankii
wallaahi dhowr xildhibaano waayo numberka hadda ma sheegi karo laakiin aniga kashurow ahaan mowqifkaygi waa bedelay anoo dalka dantiisa fiirinaayo isqabqabsigiisuu ku dhamaadana in mooshinkan banaanka lagu dhameeyo sida guddoomiyaha baarlamaanka maanta uu soo saaray war uu sheegay in wadaxasiidka banaanka ku dhamaado baarlamaankeena uu sameynin taasaana ugu badan inaan arrintaas aniga aan wax ka bedelay mowqifkii ahaa in mooshinka waa kore waasiixay laakiin hadda waa ka baxay mana ku jirin insha allah madaxweynaha rajaala waxaan rajeynaya inuu wada shaqeeya
marka ma is leedahay tani go-aankan aad qaadatay hadda waa mid aad ku qancinayso beesha caalamka mar haddii horey aad uga mid ahayd xubnihii saxiixay mooshinka waxaan ku qancina dadka soomaaliyeed oo dhan oo maalmahan ku jiray xasano siyaasadeed haddii lagu sii jirana ay arrintaan ay keenayso burbur wax yar aan haysanay soo jeedinta ama taageerada beesha caalamkana waad ku warqabtiino soomaaliya sida wadan wadan ka mar ma jiro iskaashiyada caalamiga maanta hadii oo maxaan ku irahdaa soomaaliya waxay kamid tahay beesha caalamka naftirkeeda kamid tahay marka mararka qaar shirarka aan tagno warbixinta annaga aan gudbino madaxda noo gudbiya waa la qaataa saasoo kale marka waa inaan maxaan ku irahdaa holada waxa haysaan oo dalka ay miyugiisa waxaa iyaga ay ay ku bixinayaan ciidamada amisom iyo maxaan ku irahdaa iyo dhamaan maxaan ku irahdaa dalka farbarada ka socdo haddii ay wax ka bixinayaan marka haddii dad maxaan ku irahdaa garab ku siinayay isla markaasna ay soo jeeday inay madaxweynaha rasaaliis wada shaqeeyaan marka waxay ku nagu qasabtay inaan arrintaas dib u fiirino siyaasadda caalamkana cid cid ka maarantana ma jiro soomaaliya maanta kama maarto caalamka caalamkana soomaaliya kama maarmo waa in la wada shaqeeyaa marka taasaa sababtay in mooshinkan xildhibaano saxaabada marana waxaan in arrintan ka tanaasulno baarlamaankeena midnimadiisa hagaareen dhammaan marka go-aankanaad qaadatay muxuu ka bedeli karaa bay kula tahay ujeedkii iyo qorshihii xildhibaanada boqol iyo afartanka ah ay ku doonayeen in ra-iisul wasaaraha ay kalsoonidii ugala laabtaan arrintan maxay ka bedeli kartaa hal xubin baa tahay wax badan oo ka bedelaa wadahadalkiisa sida wadaxidiis ma lahan wadaxaajeed soomaalidana wadahadal wax ku dhaweysan jirtay madaxweynaha rasaaraha weyna wada hadlaan maxaan ku irahdaa rasaabka ay isla fahmi karaan madaxweynahan raalli uu ku yahay in la sameeyo rasaaraha raalli ku yahay in la sameeyo waa la sameyn karaa wax walba wadahadal lagu dhameeyaa halkan ma maxaan ku irahdaa wax sharci ah hadda maanta qodobo oo ama la dhihi karo rasaarahan xukuumaddiisa wax ma qaban ma jirto wax wadalahan laguma eedeenin wada shaqeyn la-aana lagu eeday wada shaqeyntana waa la soo celin karaa madaxweynaha rasaariisa madaxweynahan wax raalli uu ka yahayna waa la sameyn karaa iyagoo wada shaqeynaya marka taasaa sababtay inaan go-aanka wax ka bedelo maxaan ku irahdaa fikirada soomaalida soomaalida inta badan fikradahooda waa fiiriye xegeysay marka taasaan maxaan ku irahdaa caqabaa inaan ummad soomaaliyeed oo xildhibaanada kale ugu jeediyo inaan maanta dadkaan aan wada heshiisino
marka ma u gudbisay xildhibaanadii saaxiibada ahaa ee aada mooshinka wada wadeen
cid aawey ma lahan maxaan ku irahdaa waana maqabkeyga cadiya
maxaad ku baaqi lahayd adigoo mahadsan
waxaan ku baaqi lahaa in arrintan nin walba oo soomaaliya uu ka shaqeeyo si madaxda dawladda ay u wada shaqeyn lahaayeen waxa noo haray waa laba sano maandhayska annagaa haysanay laba sano kadib dalkan in maxaan ku irahda horumar la gaarsiiyo maxaan ku irahda dad dad cusub iyo siyaasadii kusoo biiraan maxaan ku irahda ciddii xala fulan insha allah markaasina ay soo laabato لغاصة إنه أمورا دلخل الدينة تمام بلوك تستاهل رئيس وزراء عن الرجل هاسو مهمة نفو عرض وحان الدينة وحاسو الدينة ونسبيا مدخلنا وإبزاريه